ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiisa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah hogaamiyaha dowladda shiicada iiraan oo ku dhawaaqay inay talaab adag ka qaadi doonaan dowladda maraykanka haddii ay soo garabsiiso yuhuudda iyo trump oo weli codsanaya in iiraan ay isku dhiibto reer galbeedka ku dhowaad toddobaatan qof oo tahriibiyaal oo ku haftay biyaha kala qaybiya wadammada talyaaniga iyo liibiya maxaa ka jira in dadkaas ay ku jiraan muwaadiniin soomaali ah faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan kulan wadatashi ah oo dowro barbar socotay oo u soo gebagaboobay howlwadeennada maktabka sakada wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo maamulka wilaayadaasi oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan kelimaadkii laga jeediyey ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo maanta lagu dilay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen agaarka xerada maleeshiyaadka hirdada ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gedo faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa maamulka shaadalodirirka isku magacaabay puntland oo sheegay in shirkii uu xasan sheekh qabto uu yahay mid fashil ah dadka ka qaybgelayana ay yihiin kuwa isaga taabacsan iyo dad amxaaro ah oo ku dhintay shil ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka ismaamulka amxaarada ee dhacay waqooyiga dalka itoobiya qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adaleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaashiina ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareeb kurarkaynu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa hogaamiyaha dowladda shiicada iiraan ayaa ku dhawaaqay inay talaab adag ka qaadi doonaan dowladda maraykanka haddii ay soo garabsiiso yuhuudda iyo trump oo weli codsanaya in iiraan ay isku dhibto reer galbeedka kusoo dhowaada xaaladihii u dambeeyey ee iiraan iyo yuhuudda waa kan walaalkeen faysal mahad soomaali haye faysal bismillaahi araxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman habeenkii lixaad oo toos ah ayuu socdaa dagaalka iyo duqaymaha culus ee ay isweydaarsanayaan maamulka tahraan iyo sidoo kale midka yahuudda waxaan soo gudbin doonaa abdheydka duqaymihii ugu dambeeyey iyo khasaarihii ay geysteen waxaan sidoo kale isdultaa ku samayn doonaa ee gantaallada baalistiga ah ay iiraan ku garaacayso deegaanada yahuudda yahuudda iyo iiraan waxay isdhaafsadeen tobannaan weerar laga soo bilaabo waa berigii hore ee maanta oo arbaco ahayd halkaas oo iiraan markii ugu horreysay ay adeegsatay gantaallada jiilka koowaad ee loo yaqaano fataax taasoo keentay burbur xooggan iyo dab si weyn uga kacay halkii ay ku dhaceen dhinaca kale yahuudda ayaa sheegtay inay weerartay goobo militari oo kala duwan iyadoo maantana uu ahaa maalinkii lixaad oo iskahorimaadka tooska uu soconayo bashiirow militariga yahuudda waxay sheegeen in konton diyaaradood oo dagaal ay saacadihii lasoo dhaafay duqaymo ka geysteen magaalada tahraan halkaasoo qaraxyo xoog leh laga maqlay waxayna intaa ku dareen inay weerareen shan diyaaradood oo kuwa qumaantiga u kaca ee helokobteriska loo yaqaano oo ay iiraan leedahay oo ku sugnaa saldhig ciidan oo ku yaala gobolka karmaanshah weeraradan ayay yahuudda sheegeen inay ku beegsadeen warshad lagu farsameeyo qaybaha kala duwan ee gantaallada dhulka ee sidoo kale waxay beegsadeen sida ay sheegeen goobo lagu sameeyo qalabka ciidanka iyo sidoo kale xarun lagu farsameeyo qayb ka mid ah ee hubkeeda bacriminta nucleerka oo ay yuhuuddu sheegeen inay qayb ka tahay dadaalka lagu burburinayo barnaamijka nucleerka ee iiraan militariga yuhuudda wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay inuu soo riday saddex diyaaradood oo daroon ah oo laga soo diray ee gudaha iiraan waxay sidoo kale sheegeen inay qabteen hal daroon oo ku socotay waqooyiga yuhuudda iyo labo kale oo ku wajahnaa deegaanka badda dhimatay ee loo yaqaano didc yuhuudda ayaa sidoo kale duqaysay jaamacadda imaam xuseen oo xiriir dhowlo leh ilaalada kacaanka ee iiraan kuna taala bariga magaalada tahraan inkastoo aan la helin war rasmi ah oo sheegaya in khasaare nafeed uu weerarkaasi ka dhashay dhanka kale guddoomiyaha degmada faramiin ee koonfur bari tahraan ayaa sheegay in diyaarad daroon ah oo yuhuuddu ay leedahay lagu soo riday deegaankaasi sidoo kale telefishinka dowladda iiraan ayaa ku warramay in diyaarad kale oo daroon ah lagu soo riday gobolka isfahaan bashiirow iyadoo xaaladdu halkaa ay marayso oo duqeymaha ay labada dhinac isweydaarsanayaan ayaa waxaa soo hadlay hogaamiyaha iiraan ninka lagu magacaabo ayatullah ali khamani wuxuu u soo jawaabay trump isagoo yidhi iiraan ma aqbali doonto hanjabaad hogaamiyahan ayaa xaqiijiyey in ciidamada qalabka sida ee iiraan inay diyaar u yihiin difaaca dalkooda iyagoo garab ka helaya ayuu yidhi madaxda dalka iyo dhammaan shacabka iiraan kadib hanjabaadyo ka yimid maraykanka oo ku wajahnaa dilkiisa iyo baaqyo ka yimid maamulka yuhuudda oo ku saabsanaa in shacabka iiraan ay ridaan nidaamka talada haya ee hogaamiyahan ayaa yidhi iiraan marnaba ma oggolaan doonto in lagu qasbo nabad ama dagaal isagoo si toosa ugu diray fariin maraykanka waxa uu yidhi waa inay ogaadaan in iiraan aysan isdhiibi doonin weerar kasta oo maraykanka kaga yimaadana uu keeni doono cawaaqib halis ah oo aan la sixi karin wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey in shacabka iiraan ay si geesinimo leh ugu adkaysanayaan dagaalka lagu soo qaaday islamarkaana aysan aqbali doonin wax cadaadis ah oo kaga yimaada cid kasta haatee khameni wuxuu intaa ku daray in iiraan aysan marnaba cafin doonin xadgudubyada yuhuudda ay ku samaysay hawadeeda islamarkaana aysan iloobi doonin dhiigga saraakiishoodii iyo ciidamadoodii lagu laayay ee duqaymihii ugu horreeyey ee yuhuuddu ay ka geysteen magaalada tehraan wuxuu si toosa ugu digay yuhuudda isagoo yidhi waxay sameeyeen qalad weyn markay weerareen iiraan talaabiibna waxay heli doontaa ciqaabta ku habboon ficilkooda ay sameeyeen dhinaca kale danjiraha iiraan u fadhiya waxaa loogu yeero hay-ad gaaleedka qaramada midoobay ninka lagu magacaabo cali bahraani ayaa sheegay in iiraan ay si toosa uga falcelin doonto maraykanka haddii ay xaqiijiso in maraykanku uu si toosa uga dambeeyo weerarada lagu qaaday tehraan sidoo kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa u sheegay telefishinka aljaziira in beesha caalamka aysan awoodi doonin inay xambaarto dagaal leh cawaaqib halis ah isagoo ku eedeeyay yuhuudda inay rabto in gobolka ay ku rido dagaal aan dhammaad lahayn ugu dambayntii ee bashiirow dhegaystayaasheennu in badan waxay maqlaan iiraan waxay riday qaar ka mida gantaaladeeda baalistiga ah haddaba waxaan caawa wax hir ka tilmaami doonaa sidee ayay u shaqeeyaan gantaaladan baalistiga ah xaggeese gaari karaan masaafo ahaan gantaaladan baalistiga ah waa hub masaafo dheer gaara oo loogu talagalay inay qaadaan madaxyada qaraxyada caadiga ah ama nukliyerka iyagoo raacaya dariiq lexlexda oo afka qalaad lagu yidhaahdo balistic bath gantaaladan waxaa lagu ridaa matooro xoogan oo xagga sare u kaxeeya si jawiga dhulka looga saaro marka matooradaasi ay joojiyaan shaqada gantaalka wuxuu bilaabaa inuu raaco dariiq hore loo qorsheeyey isagoo si xowli ah ugu soo laabanaya dhulka si uu u beegsado bartilmaameedkiisa gantaalada baalistiga ah waxay safri karaan masaafooyin kala duwan laga bilaabo boqolaal kilomitir ilaa in ka badan toban kun oo kilomitir ama kumanaan mayl iyagoo maraya qaarada kala duwan saamayntiisa marka gantaalka uu gaaro bartilmaameedkiisa wuxuu sababi karaa qarax weyn haddii uu yahay nukleerna saamayntu waxay noqon kartaa mid ba-an oo sii socota muddo dheer haddaba maxay tahay ujeedooyinka gantaaladan loo farsameeyey iyo sidoo kale awoodda ay leeyihiin ee sidaan ognahay gantaaladan baalistiga ah waxaa adeegsada quwadaha waaweyn si ay u gaarsiiyaan weeraradooda masaafo dheer waxa ay yihiin mid ka mida awoodaha ugu halista badan ee teknolojiyadda casriga ah gaar ahaan marka ay wataan madaxyo nucleer ah bashiiroo caawa intaas ayaanu kusoo gebagabin doonaa abdheedkii ugu dambeeyey ee dagaalka iyo duqaymaha u dhexeeya yuhuudda iyo shiicada waa mahadsan tahay mar kale
أننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii adaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir een, xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka xerada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo mooto la socday waxaana ku dhintay qaraxaasi ilaa saddex askari oo murtadiin ah kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray ibraahim faarax timacadde nuurkey iyo abshir waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa lix iyo toban qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay waqooyiga itoobiya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil baabuur oo ka dhacay deegaan dhaca ismaamulka amhara ee waqooyiga dalka itoobiya shilka ayaa yimid kadib markii uu rogmaday baabuur marayey aagga sikota oo dhaca gobolka axmarada halkaasna ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof oo itoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen kow iyo toban kale war ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta wakhimra ayaa lagu sheegay in shilka uu si gaar ah u galay gaari nooca dadweynaha ah kaasi oo rogmaday xilli uu marayey deegaan lagu magacaabo afeera good waxaana gaarigan uu xilligaasi siday meyd laga soo qaaday magaalada disiya loona waday sikota dadka ku dhintay dhacadan ayaa lagu kala sheegay in saddex ka mid a ay rag ahaayeen halka labada kalena ay ahaayeen haween saarnaa baabuurka shilka galay waxay sidoo kale warbixinadu xaqiijinayaan in dadka shilka ku dhaawacmay ay ka kooban yihiin toddoba qof oo rag ah iyo afar xubnood oo haween ah kuwaasoo dhaawacyadoodu u dhexeeyaan kuwa fudud iyo kuwa daran sisay aberow oo ah kormeeraha nabadgelyada waddooyinka ee saldhigga booliiska sikota ayaa dhankiisa carabaabay inaan si saxa loo ogeyn sababta keentay shilkan balse ay baaritaan ku wadaan dhacdadaasi shilkan laga soo tabiyey ismaamulka amhara ee dhaca waqooyiga itoobiya ayaa qayb ka ah shilalka gaadiidka ee laga soo wariyo gobollada kala duwan ee dalkaasi kuwaas oo sannad walba gallaafta nolosha dadyaw badan oo itoobiyaana waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toddobaatan qof oo tahriibayaal ah oo ku dhintay xeebaha waddanka liibiya wararka ka imaanaya waddanka liibiya ee dhaca mandiqadda maqhribul islaam ayaa sheegaya in lixdameeye qof ay ku dhinteen xeebaha waddankaasi xilli ay u tahriibayeen qaaradda yurub ugu yaraan lixdan qof tahriibayaal ah oo u badan afrikaan ayaa lagu laayahay badda isku xirta waddamada liibiya iyo talyaaniga waxaana loo badinayaa in dadkaasi ay ku hafteen biyaha badda war ka soo baxay waxaa loogu yeero hay-adda socdaalka ee ururka qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in meydadka kow iyo labaatan tahriibayaal ah oo la helay ay ka soo jeedaan dalalka masar eritereya suudan iyo bakistan balse meydadka qaar la garan waayey dalalka ay ka soo jeedaan dadka dhintay ayaa ku safarayey laash yar oo bax ka samaysan arrinkaas oo sababay in ay ku hoobtaan badda gunteeda ilaa iyo hadda lama ogaa in dadka ku dhintay xeebaha liibiya ay ku jiraan tahriibayaal soomaali ah iyo in kale bishan gudaheeda tobannaan qof oo soomaali ah ayaa ku dhintay xeebaha aljazaa'ir xilli ay ku sii jeedeen waddanka sbain ee qaaradda yurub waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada maamulka itoobiya ka dhisatay soomaali galbeed oo toogtay wiil dhallinyaro ah habeen hore waxaa magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed lagu toogtay wiil dhallinyaraha kaasi oo uu soo gaaray dhaawac culus isagoo hadda xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo cisbitaalka weyn ee magaalada jigjiga dad goobjoogayaal ah ayaa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in askariga oo ilaala uu ahaa mas-uul ka tirsan maamulka etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed uu si bareera rasaas ugu furay wiilka dhallinyarada ah kadib markii ay ismaan dhaafeen askariga ayaa markii uu falkan geysanayey waxa uu xirnaa dhar caadi ah kadib markii wiilka dhallinyarada ah ay murmeen islamarkaana uu dhaawaca gaarsiiyey uu soo xirtay dareyska ciidanka wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaabo xamse ayaa waxay heladiisu sheegeen in ninka toogtay wiilkooda uu ka mid ahaa ilaalada guddoomiyaha maxkamadda maamulka ee dowladda etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed xubintiina waa inaga intaa bashiir caawa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa ku soo idlaaday kulan wadatashi ah oo ay barbar soctay dowro wilaayada islaamiga ee hiiraan ay u qabatay howlwadeennada maktabka sekada ee wilaayadaasi waxaana howlwadeennadu ay ka kala yimaadeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi kulanka wadatashiga waxaa qayb ka ahaa oo goobta ku sugnaa mas-uuliyiin ka socday maktabka dhexe ee sakawaadka xarakada shabaabulmujaahidiin ugu horeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah howlwadeennada sakada ee wilaayada hiiraan iyagoona xusay in kulanka wadatashiga iyo dowladda ay wax badan ka faa'iideen bismi illah alxamdulilahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala halkan waxaa noogu soo gabagaboobay dowro ama kulan wadatashi oo saddex maalmood ah oo loo qabtay mas-uuliyiinta iyo dhammaan caamiliinta maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ay hiiraan kulankaas oo lagu qaatay towjiihaad fara badan laguna hormarinaya camalka insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynaynaa sanadkii lasoo dhaafay dii waxay noogu soo dhammaatay khayr iyo wanaag ayay noogu soo dhammaatay sanadkan cusubna annaga oo fulinayno awaamiirta ka timid maktabka sare insha allahu tacaala annagoo fulinayno inaan si fiican u shaqayno ayaan rajaynaynaa towjiihaadkaasna aan ku camal falno jazaakum allahu khayran ilahay baan ku mahadsan oo nabad noogu soo dhameeyey hada bilah towfiq wsal allah wslam calaa nabiyina moxamed bismi illah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed allah ayaa mahadsan allihii nagu soo na soo waafajiyey makaankan micnaha khayrka badan lah annagoo ka soconno muxaafadaad kala duwan oo ugu tashanayna camalkii micnaha maaragtay ilaahay uu nagu addoonsaday annaga waxaan ku aadannahay islaamnimada waxaa lagu dhisay rugni shantii arkaan ee shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah wa iqaami asalaat wa iitaa'i zakaat annaga marka waxaan meesha iskugu imaanay rugni min arkaan alislaam ah ee micnaha rugnigii zakada ah allahna nabigiisa wuxuu ku leeyahay salawaatullahi alayhi wasalaam wuxuu ku leeyahay khud min amwaalihim sadaqa ayuu allah ku leeyahay amarkaas marka sidaa uu nebi moxamed allah ku leeyahay ayaan annaga kulankeenna uu ahaa waxaan marka umahad celinaynaa dhammaan ragga micnaha ila midkaa ee ka soo qayb galay muxaafadaadka gobolka kala duwan ka socday ee ka soo qayb galay fadhigan maalmahanna ayaan micnaha maaragtay fadhinay waxaana loogu tashanayay sida loogu horumari lahaa rugnigan ilaahay maaragta nugu addoonsaday waxaana diyaar u nahay qof kastoo annaga naga mid ah waajibkaas saaran inuu ilaahay maaragtay u kaashado waajibkeennana aan gudanno ayaan ilaahay ka baryaynaa ilahayna in noo fududeeyo ragga kale markaan ila midkaane sidaasoo kalente way mahadsan yihiin allah ayaa horta awalan u mahadsan allah ayaa ku mahadsan waxaan ka rajaynayaa sidaan iskugu imaanay kulankan khayrka badan leh inuu ilaahay dembigeenna iyo dembi waalidiinteennaba ku dhaafo inuu annagana sidaan hadda u kulannay ilaahay inuu jannadiisa nagu kulmiyo ilan maxaa yeele qof kasta janno ayuu micnaha raadinayaa ilaahayna camalkeenna nagama buriyo waxaa marka waxaan u mahad celinaynaa walaalihii micnaha soo qabanqaabiyey ee micnaha maaragtay gobolka u qaabilsanaa ee nagu soo xareeyey makaankan awalan ayaga micnaha maaragtay waa maasan yihiin iyo walaalihii kalenta xarakadii amartay micnaha maaragtay maantana waxaan taagannahay markii rag meel laiskugu keeno rag marka laiskugu keeno waxay jecel yihiin kulankii aad imaadeen waa gabagabo waxaan marka ku faraxsannahay maalmaha maadaama meesha ku xaraysneen annagoo joogno gabagabadiisii ilaahayna na soo waafajiyey allihina soo gaarsiiyaana ku mahadsan marka waxaan ku soo gabagabaynayaa walaalaheennana allaha barakeeyo camalkeennana allaha naga aqbalo dembigeenna iyo dembi waalidkeennana allaha dhaafo intii soo qaban qaabisay iyo dadkii mashaa'ikhday micnaha duruusta ku laheed iyo qof kasta oo fikirka uu ka galay inuu ilaahay dembigiisa iyo dembi waalidkiisa dhaafo intaas ayaan kelimadayda ku soo gabagabaynayaa wabillahi towfiiq bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya almursaliin nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam amaa bacdu ilaahay subxaana wa tacaala ayaa marka hore mahadsan allihii noo suurtageliyey makaankan isaga in maaragtay aan ugu tashanno ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qaabkii lagu hormarinayo khaasatan maktabka zakada ama maarata rugniga laba rugniga saddexaad ee ku aadan maaragtay sakada annagu waxaanu nahay howlwadeenadii ee maaragtay gobolka hiiraan degmooyinka ama muxaafadooyin kala duwan ka kala yimid khaasatan muxaafadada aan ka socdo waa degmada halgan oo ilaahay subxaana wa tacaala nasiib igaga dhigay inaan ka noqdo maaragtay een, shaqaale diimeed ilaahay subxana wataala ayaa ku mahadsan intaa markaan ka soo gudbo intaan maalmihii meeshaan aan joognay waxaan ku qaadanay duruus oo kala duwan oo maaragtay noocyo badan leh oo dhinacyo badan taabanayo Een, ilaahay subxaana wataala ayaa ku mahadsan maaragtay ah, sidoo kaleenta waxaa ku mahadsan culimmadii maaragtay ah, juhdi nagu bixisay maalmihii halkan aan joognay een, waqti ingelisay cashiro soo diyaarisay inugu dul akhrisay ilaahay waxaan weydiisanaynaa in maaragtay ah, kuwii sidii wax loogu dhiibay wax u guta ilaah inuu naga dhigo intaa markaan kasoo gudbay ikhwaanii fillah een, waxaa ugu muhiimsan ee maanta waxa weyaan halkan laisugu yimid waxay aheeday in maaragtay ah, sanadka cusub shaqadiisii si sidii sanadkii hore oo kale maaragtay ah, loosii labajibaaro oo loo wado oo maaragtay ah, ilaahay subxaana inuu noo fududeeyo waxaa laisugu yimidnayna macnaa ka mid ahayd een, sakada maaragtay shaqadeedii iyo nidaamkeedii in maaragtay lasii hormariyo oo qof walba faqriga islaamka ugu aadanaa oo ah maktabkan isaga inuu maaragtay sii hormariyo oo juhdigii iyo dadaalkii meeshii uu kasii bilaabo oo sidii usii wado ee waxyaalaha ugu muhiimsan oo markaa laga hadlaya inay ahayd dadkii lala kulmayey tacaamul fiican in loo yeeshto nin walbaa shaqadii markaa meeshuu islaamka kaga aadanana oo itqaaniyo ilaahay subxaana wa tacaala ha noo fudeeyo si guud raggii halkan isugu yimidna mas-uuliyadda way qaadeen diyaarayna u yihiin maaragtay inay shaqada gutaan ilaahayna ugu dhowaadaan ilaahay subxana wa tacaala ay ku caabudaan waxaan leenahay ilaah ha noo fudeeyo wajazaakum allah khayr wasalam calaykum raxmatullahi barakaatu bismi illah wabihi nastaciin calaa umuuri duuni daawadiin Een, halkan waxaa maalmahan lagu qabtay dowraad oo ahayd dowraadkii la qaban jiray mowsimka sakada kaasoo daarnaay in muxuu ahaa la horumariyo een, camalka oo sakada ah iyo qaabkii loo qaban lahaa waana waana noola wacdiyey culmo badanna waa noo yimaadeen ilaahay subxaana wa tacaala ajarka allah ka siiyo waxaa kaloo nafteyda iyo ragga dadka walaalaha oo shaqada qabtay loo dadaarmaya in haddii shaqada la guda galo dadkii ay ka shaqayn lahaan dacwada oo muxuu ah risaal najdi ay faafiyaan towxiidka la faafiyo sidaa darteed waxaa weeyaan dadkana aan kasbanno dadkana aan u dhibrino een, aan shaqadeennana aan ku dadaalno saa u qaba lahayn sidii sanadkii hore aan u labalaabnay aan u qabanno taasina waxaa weeyaan aan ku helayno camalkan jihaadiga sidaan u horumar lahayn wajazaakum allah khayr jazaa bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam ilaahay baa mahad iskale naga dhigay muslimiin noogu nicmeeyey nicmat alislaam waliimaan nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyey nicmada islaamnimada ayaa ugu weyn ilaahigii jihaadka na soo waafajiyey ee na soo gaarsiiyey sabankan xaqa iyo baadilka ay kala socmeen ayaa mahad aan dhammaanin iska leh halkan laba maalmood oo kulan duruus ay barbar socotay ayaan u joognay Een, ilaahay subxaana wa tacaala baa noo fududeeyey ee, taas oo ku saabsan horumarinta maktabka sakada Ee, ilaahay subxaana wa tacaala ha noo fududeeya dadkii soo abaabuliya howshaas ee soo hagaajina ilaahay subxaana wa tacaala ha ka ajarsiiya annagana kuwii guta allah naga dhiga ee duruustaas nala siina si aan intan uga xambaarnay meeshii dadkii aan ka imaadna kuwa gaarsiiya ilaahay ha naga dhiga eqo marka ilaahay subxaana wa tacaala ee, shaqadaas oo noola egmaday oo ah rugni min arkaanul islaam rugniga saddexaad eh dadkii siday ahayd u guta allah naga dhega asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay oo kulanka soo gebagabeeyey waaliga awlaada islaamiga ee hiiraan sheekh guleyd abunabhaan isagoona la dardaarmay howlwadeennada sakawaadka ee hiiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى إلهي بمهد اسكالي سبحانه وتعالى khiyaaray marka waxaan rabaa inaan dardaarmo dhowr arrimood qodobka koowaad oo aan rabaa inaan isdariinsiino waxaa weeye muhiimada ay raggan leeyihiin oo ay ka shaqeeyaan maxay tahay allah tabaaraka watacaala qur-aankiisa markuu ka hadlayo dadka ilaahay urka makaniyo oo uu tala adduunkan ka mid yahi u dhiibo waxyaabaha laga raba ilahay muxuu ku sheegay aladiina imakannaahum fi lardi maxaa la dhahay maxaa ku xiga aqaamu salaa maxaa ku xiga wa aatawu zakaa ilaahay hadda annaga soo waxna ma tamkiinin allah soo tala nooma dhiibin mujtamaci soo diin uma matalno ummadan hadda aan annaga la joogno oo aan shareecada ku dhex tadbiiqinayno oo aan muxuu ahaa salaadeeda oogayno oo madaaristeeda aan leenahay ha la camiro oo masaajideeda ha la camiro oo gaalada ha lala dagaalamo oo ilaahay ha la jeclaado oo nebi maxamed ha la jeclaado yacni dariiqii nabigeenna suubanaheennii ha la mara aan leenahay waa tamkiin aan helnay macnaha ilaahay baa na siiyey subxaana wa tacala aladiina imakanahum fi lardi aqaamu salaa wa aatawu zakaa soo lambar laba maaha lambar labaa ku aadantihin macnaha shaqada aad ku aadantihin yaan noo diray allah qof kasto annaga naga mid ihi waa inuu qalbiga geliyo shaqo iska caadi oo iska rootiini caadi kuma maqnid waxaad ku maqan tahay shaqo ilaahay uu kuu diray uu kugu eeganayo kugulana xisaabtami doono shaqo weliba weyn rugniga saddexaad oo muslimiinta ay leeyihiin oo islaamkeennu leeyahay ayaa weeye shaqada aad ku aadan tihiin markii laga soo tago bacda tawxiid bacda shahaadatayn wasalaa wa iqaami salaa markii laga soo tago rugniga saddexaad muxuu yahay itaa'u zakaa rugniga saddexaad oo islaamka aad ku aadan tihiin rugnigan saddexaad oo aad ku aadan tihiin markaa ka shaqaynaysaan waa inuu nagu wada jiro dareen ah in ilaahay u shaqaynayno intaan isla fahamsana walaalayaal haddii aad baadiye ka shaqaynaysid iyo haddaad beled ka shaqaynaysid haddaad ari qaadaysid haddaad geel qaadaysid haddii masage a qaadaysid qofka waa inuu dareensan yahay shaqadan aad ku aadan tahay shaqo ilaahiye ah oo islaami ah oo lagu diray oo ilaahay kugu addoonsaday oo janno lagu rabo inay tahay qodobkaas inaan isla fahanna waa muhim qodobka labaad oo aan raba nafteedii tiina baan u dardaarmo waxaa weeye wax kastoo annaga aan qabanayno oo ilaahay naga rabo cabsigay rabaan salaadda cabsilaan ma ansaxaysaa salaad aan ilaahay looga cabsanayn maxay taraysaa tawxiid aan ilaahay looga cabsanin tawxiid qofka markuu ashahaato marka ilaahay uu leeyahay ayuha aladiina aamanuu marka maxaa ku xiga ittaqullah iyagoo iimaan leho ilaahay iimaan u sheegaya allah ka baqa tawxiidaan ilaahay looga baqin muxuu ku tarayaa jihadaan aad ku aadan tihiin imhamadaan aad gudanaysaan iyo zakada inaad soo ururisaan oo dadka muslimiinta ka qaadaan ciddii mudnaydna aad ku sintaan ilaahay in looga baqo subxaana wa tacaala qaadisteedaa ilaahay looga baqaayaa la tacaamulkeedaa ilaahay looga baqayaa ilaalinteedaa ilaahay looga baqayaa aadistaada adiga aad aadaysid baad ilaahay ka baqaysaa fii ahnaa'ihaa markaad ku dhex jirtid iyo markaad u qasdaysid iyo markaad gebagabaylaysid mar walba waa inaad tahay qof ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala haddaan ilahay ku xidhan maxaa kuu qabsoomaya qofaan ilaahay ku xidhnayn maxaa u qabsoomaya dadkaa inay aqbalaan muslimiinta ah oo adiga ay kuu arkaan qof muslim ah oo gudanayo shaqada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam looga dayanayey oo uu dadka isaga qaban jiray shaqada nebi maxamed shaqo ka mida inaad qabanayso dadka inay fahmaan oo qalbiga loo geliya iskale so alla ma laha maxoog baad ku gelin kartaa waxaan aad qaadaysa inay kuu sahlanaato oo jaha ilaahay laga fududeeya ma adaale mise allah leh waxaas waxay ku imaan karaan alla inaan ka baqno subxana wa tacala ilaahay aan ka baqno hadda maxaan rabnaa aan u diyaargarowno hadda maxaan u diyaargarowno bilowga shaqada shaqada markaan bilaabayno weliba waa inaan tajdiidinno oon dib ugu noqonno oon qalbiyadeenna dhalaalinno oon ilaahay isku xidhno oon gacmaha u taagno oo taqwadeenna hadda aan cayilinno si ilaahay subxaana wa tacaala waxa aan u soconno oo asaga loogu dhowaanayo oo janno lagu raadsanayo ilahay noogu sahla ammaanada in la guto waa qodob aan nafteeda iyo tiinaba u dardaarmaya maanta waxaad ku ammaanan tihiin oo walaalaheen maktabka markii ay fiiriyeen ay soo gudbiyeen jamiic muxaafadaad wilaayata hiiral islaamiya iyo raggii horjoogayaasha ahaa iyo garbahoodiiba inaad gashaan kulligiin kaalin leda wada taxfiisiye waxaa lagu matay ammaano la gutay wey hadda intaas annaga haddaan garanay ka bini aadam ahaan intuu ilahay ogyaha badan subxaana wa tacaala waxaan rabnaa inaysan ceeb imaan ilaahay dartii wixiina aad ka dhigataan ammaanadaanna la guto qodobka kale oo ikhyaaray naftiinaba iyo fayda iyo tiina baan u dardaarmaya ammaanadaanna ka midka waxaa weeye acmaasha in la xaqiijiyo qof walbaa waa in meeshaan uu ku aadan yahay ee muhiimadan uu ku aadan yahay waa haqri ka mid ah huquurta islaamka eh waa inaad xaqiijisood soolka la gelis farta la gelis oo waxaan aad ku aadan tahay dhab aad u qabata macna waa itqaanka in allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinahu oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam qof walba shaqada uu ku aadan yahay inuu xaqiijiyo shaqadii mujtamiciina waa inay ku ammaanaan oo ay kugu farxaan adduunyada aad qaada waa inaad dhaqdood dhaqaalayso wixii laguu dirayna waa inaad u gudato si dhab ahoo dayacaad aan ku jirin waxaasaa waxa jannada lagu taga ah waxaasaa wuxuu ilaahay kugu jeclaada ah waxaasaa waxa camal jihaadku ku kora ah waxaasaa waxa ummadda ummaddu hadday aragto daacadnimada iyo hufnaanta iyo kartida iyo hadday aragto dacwada iyo khayrkiiba weeyaba waaba kugu dayanayaanba dadka nacas maba rabaanba sideedaba soomaalida nacas ma rabto weligiin ogaada nacas xunoo meelo jiijiitama soomaali ma rabto soomaali nin karmeed nin rag ah nin ninna yaqaana asagana inahay soomaali rabtaa wax jinniyoo laalaado oo eber ahoo ummaddii ay kaa shakiynayso oo hullaaban lama rabo ha hullaabnaanina daacad noqda shafagweye lahaada micnaha dad daacad ah oo muuqda oo micno leh oo wuxoodina qabanaya ummaddoodina kasbanaya noqda qodobkaasna waa qodob aan naftaydii tiinaba ikhyaaray u dardaarmayo qodobka kale waa samci iyo daaco hadda meeshaan maxaa noola keenay oo idaaratulculya maxaa nooga yimid tawjiihaad soo idinkagama imaan yaa wax la isfaraya iyo in wax la iska reebaya soo wax idinma imaan intee dukumintee noola keen haddeer amaad akhriseen malidiin akhriye waxaas yaa fuliintooda laga rabaa yaa ma intaan dhigaynaa yaa waa in ninka wixii ladiin akhriyey waa inaad laydiin akhriyey haddaan warqada laydinku siin oo aysan munaasibayn hadda in warqada laydinku siiyo waa in aad fiirisid oo tirahay qodob hebel maxaad ka xaqiijisay qodob hebel maxaa kaaga xaqiiqoobay hadduu xaqiiqoobi waayo maxay ta cilladda ku timid yacni amarkan walaalaha ka yimid maxaa ka hor yimid ma fulisay waxaan lagaa reebay ma ku dhacday tawjiihan ma qaadatay haddaadan sidaa yeelin camalka ma barakoobayo annaga shaqadan u taagannahay yaa adduunkan aan maanta joogno saanqaafkiisa inaan noqonnaan rabnaa ma waxaan rabnaa inaan noqonno boggiisa maan rabnaa inaan noqonno yaa annaga adduunka baarkuriskiisaan rabnaa inaan noqonno oo aan shareecada dadka ku matelno oo ummadda hufnaanta ku matelno oo daacadnimada ku matelno oo samiga daacada ku matelno oo adduunkan oo dhan aan bedelno taqyiirino islaam ku bedelno adduunka oo gaalnimada ka saarno oo im- iimaan la'aanta ka saarno oo dulmiga ka saarno oo cadaaladda soo celino annaga waxaan rabnaa adduunka jiilka maanta jooga inaan islaamnimo u tababarno meel hoos haddaad isku dhigtaan haddaad ismoodaan wax muusikada uruuriyo micno aan leh haddaad isu qabtaan caamil caamil maxaa laga wadaa caamil nabigaada maxamed calayhi salaatu wasalaam ka shaqayn jiray waa shaqo culus oo islaami ah oo micno leh ikhyaarey waxaan aad wadaanaaba wax ummadda lagu bedelayaaba sidaad u dhaqantaan ayayna ku xihan tahay siduu ilahay u aqbalo samci iyo daaco wakhaasatan awaamiirta soo baxayso iyo towjiihaadka la soo gaaraayo iyo qaabka ama wax la reebaya ama wax la ogolaanaya ah marna waa in sidoodaan u fulino hadday caqabadi imaado oo wax un ka imaadaan waxaas oo makaankii iyo meeshaad ka shaqaynaysay iyo markaad bay-adi adiga aad muxuu ahaa shaqada aad tagtid wax un hadday kugu soo noqdaan isla markii jihadii adiga ku xiriir kugu led marka sheekhayga assalaamu calaykum waxaani waxaana nagu soo noqday arrintaan arrintaana naga hor timid tuulu heblaayaan tagnay waxaani waxaana kala kulannay waxaani waxaana kala soo laabannay tasarufaadka fardiga adiga yaree tasarufaadkaada fardiga ah yaree wixii soo baxo aad aragtid walaalaha u soo celi dowladnimada ha noqoto dowlad islaami oo mutakaamil ah bijamiici muxuu ahaa jawaanibiha wax isku wada xidhan isku wada duuban la wada og yahay loo wada jeedo qofna aan la tuhmin ha noqoto dadka wixii idiin shaqayn waaya soo celiya macnaha markiiba ama caqabad yaraa ku timid soo sheega weligaa adduunka hadday saan kugu qabsoomi weydo saan dhinaca midig inaad ka gelisaad rabtay isla tii dhinaca bidaxa isla tii sideeda ayado hadday u gelaysa dhinaca bidaxa jika ka sii ma isla fahanne geedka dhinaca hooska haddaad galabta saaka adoo cid la kulmay geedka dhinacan oo oo hoos hoos subxeedka ay shaqada ku qabsoomi weydo hoos galbeedkay ku qabsoomi doontaa hoos galbeedku bedel adi intee u socotaa adi diindhanaa wadaa adi ummaddanaa badeli rabtaa adi maraykana xuray rabtaa adi yuhuudaa la rabaa inaad xuraysid iyo baytulmaqdis ikhyaarey annaga shaqadeenna ma dhowa tan aad ku jirtaanaana lagu xuraynaya qodobkaana waxaan rabaa inaan naftaydii tiinam u dardaarmo assamci wadac waa muhim assamci wadac nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiiska arbiciinka ku yeel wada garanaysaan markii oo cibaad min saariya markii nabiga saxaabada ay ku yidhi rasuul allow waxaan kuu aragnaa nin tegaya eh, hadalkii iyo dardaarankiisa fa awsina nabiga kow muxuu yidhi uusiikum bitaqwa allah muxuu ku xigsiiyey wasamci wadaaca lamar laba waaye ummaday haddaysan ismaqal oysan wada jirin oysan midaysnayn qiima ma leh ismaqalka hadda oo aan sheegaayo wuxuu idiin dhexeeya adinka imaamuladiinna wuxuu idiin dhexeeyaa adinka iyo sh- muxuu ahaa caamiliintiinna wuxuu idiin dhexeeyaa adinka iyo mujtamaciinna wuxuu idiin dhexeeyaa adinka iyo mas-uuliyiinta maktabka xitaa wuxuu idin kala dhexeeyaa maamulka muxaafadadiinu idin kala dhexeeya waa adduun isku wada xihan waxaan isku wada xihano xagga ilaahay laga barakeeyey ha khilaafina samciga daacida ha la xoojiyey si ilaahay noogu naxariis subxaana wa tacaala khiyaari qodobka kale oo aan rabo qayban aan ka xusay waxaa weeye atacaamul maca annaas washacuur bilmas-uuliya dowladnimadu hadda hadda dowlad meeshaan dowlad baa ka jirta maxaa laga wadaa dad meel joogo niman meel ku jir jiro madax maa laga wadaa maxaa laga wadaa meesha dowlad heblaaya marka lagu leeyahay maxaa laga wadaa maamul niman qiyaadaho meel fadhi maa laga wadaa maya dheh dad badan dad meel degan dad meel degan oo maamul ha laga wadaa yaa inay dowlad mutaan xaq u leh oo mudan muslimiinta dheh gaalama u leh in dowlad la noqdo oo ummade la maamulo oo nidaam uu jiro oo kala dambayna jirto oo amni la sugo oo shaqo la qabto yaa xaq u leh islaamkaa leh muslimiintaa leh gaalo xaq uma leh yaa waxa aad maamulayso oo la- la- la matalaya maxay yihiin dad ma tahay yaa adinka maxaa u dirsantihiin hadda ariga dhahay iyo geel iyo waxaan waxaan ma u dirsanidiin adinka waxaan wax yaroo juzi-a weeye waxaa u dirsantihiin mujtamac mujtamac mujtamac risaale la gaarsiinaayo oo diin la gaarsiinaayo oo nebi maxamed risaaladiisa la tusaayo oo naxariista nebigeenna la tusaayo oo turidda nebigeenna la tusaayo oo qaabka nebigeenna sharcigiisu u ahaa wax lagu tadbiiqinayo la tusaayo oo la soo dabcinayo qalbiyadooda lasoo kasbayo la keenayo waxaasaad idin ku dirsantihiin ikhyaare atacaamul maca annaas dadkiina utura dantina guta hadda misla fahamsanna danta iyo muhimadina gudo dadkaagana dadkaagana hayso muxuu yidhi ninkii la odhan jiray saxaabiga jaliilka ahaa khaliifkii ahaa ee mucaawiya waa lala yaabay maamul wanaagiisay la yaabeen dadki kasbashadiisaa lala yaabay war wuxuu yidhi anu wax kale ma ahee dadka waxaa noo dhex suura tin jilicsan hadday ku dhegaan oo yara jiidaan anoon sii daynaynin oo haysto baan dabcinaa u dhahay markay degaan oo ay hilmaamaan baan jiiq soo siinaa booskan ku soo celina u dhahay ma fahamteen mahamadaadii iyo dantaadina gudo mujtamacaagina wado nabadoonnadaada wado gabdhahaaga wado dhallinyaradaada wado geeljirtaada wado dadkaaga kasbo reer miyigaaga wado reer beledkaada wado beeralaydaadi wado dadkaaga kasbo nin daaci ah oo risaalo wado oo ummad matalaya noqo atacaamul maca annaas dadkiina kasbada la tashta la taliya dadka wata ku tashta ma isfahan intaas ashucuur bilmas-uuliya adu maxaad matashaa waana inta aan sheegaynay bay dhex meeraysaa war ummaddan muslimka ahoo meesha joogta tawxiidkooda iyo caqiidadooda iyo mafaahiimtooda iyo akhlaaqdooda in la saxa mas-uul maa ka tamaysa kama ahi annaga soo mas-uul kama nihin war annagaan oo dhanba waxaanba ka mas-uulnahayba oo ilaahay dhow na wada weydiin doonaa ummaddan caqiidadooda iyo tawxiidkooda diintooda loo soo afagareeyo allahooda in addoommo looga dhigo cid kale inaysan addoommo u noqon shaqa noo taallama tamaysa wa- maaha tacaamul hagaajintooda iyo siyaasadooda iyo maamulkooda iyo nidaamintooda towjiihooda ma noo taallaa mise nooma aha ikhyaarey ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii waxa ay loo abuuray oo ilaahay uu ka rabo kubi garto oo ku dhaqmo allah naga dhigo shaqada aad ku aadan tihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku addoonsaday walaalihiin muslimiintana idinku tirsadeenna gaar ahaan meesha maanta aan joogno hiiraan aad ugu aadan tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala furayaasheeda fiican ha idin siiyo dadka qabuul allah idin geliyo fahamkiinna iyo fikirkiinna allah weyneeyo ilaahay idinkii hada wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wasiirka warfaafinta maamulka shaandirirka ee isku magacaabay puntland ayaa sheegay in shirkii uu xasan sheekh qabtay uu yahay mid fashil ah dadka ka qayb galayna ay yihiin kuwa isaga taabacsan ciidiid maxamuud dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulkaas oo qabtay shir jaraa'id waxa uu shaaca ka qaaday in shirkii uu xasan sheekh ku qabtay magaalada muqdisho uu yahay mid fashil ku dhisan dadka ka soo qaybgalana ay yihiin kuwa isagu u lacag siiyey waxa uu sidoo kale sheegay in xubno ay iska soo ceeriyeen maamulkooda uu ku tilmaamay barakacyaal siyaasadeed ay ka mid ahaayeen xubnaha ka qaybgala shirka aan dhegaysano murtadkaas marwaani maasi ka hadlayey waxaynu maqlaynay ayaantan wax badan loogu magacdaray oo ka maaratay xamar maaratay laysoo hor fadhiistay aan ka duwanayn shirkii daayeerada aan ka duwanayn waxaa hore u fashilmay wixii la odhan jiray n c c da oo tiro badan dhowrkii sana ugu dambeeyey fashilmayey maalin walba sidii ceelka biyaroodka ah xigmad laga waayey cid isugu timaadda laga waayey waxaad arkayseen dadka isugu yimi inay ahaayeen dad aan mujtamaca soomaaliyeed sideedaba aan wax saameyna ku lahayn laakiin sababta loo soo ururiyey ay ahayd xasarado inay geyn karaan deegaanada ay ka soo jeedaan xasarado ma ka geysan karaan oo ay ka mid ahaayeen barakacyaashii siyaasadda ee puntland kusoo saaqiday xilal ka soo waayey doorashooyin ku guuldaraystay isku dayay inay rabshado sameeyaan oo ku guuldarayso dadka reer puntland ay diideen wax saameynana aan ku lahayn oo ahaa kansar puntland iska jareen dibna aan ugu soo noqonayn xubinta la jara dib uma soo noqoto waxaasay la mid yihiin xasan waxa uu madasha ugu yeedhay wuxuu yidhi dadka soomaaliyeed baan isugu yeedhayaa in siyaasadaha waxa hadda taagan oo doorashaa soo dhowo wax sanad kale yar ka harsan yihiin doorashada si xal loogu helo maaragtay amniga xal loogu helo xasan amniga isagaa xalka ka saaray siyaasadda in xal loo helana isagaa u diiday in xal loo helo wixii oo dhan intuu xilka ka qaaday buu wuxuu noqday keligii isagaa ra-iisul wasaaraha isagaa madaxweyneha isagaa guddoomiyihii baarlamaanka isagaa guddoomiyihii aqalka saraa isagaa wasiira isagaa wasiir ku-xigeenah isagaa agaasimo guuda isagaa wasi ah qunsul isagaa safiir ah waa ninkaa diyaaradda saaran maalin walba isaga iyo qaraabadiisu xogaagii bangiga ku jira wiil kusoo dhacaba kaashgaraysanaya ee dibadda la aadaya sidii la isugu in lahaa xasan isagaa diiday yacni waxa weeye dadka uu soo ururiyey ee hadda meesha isugu keenay matalaad cidna kuma laha keliya waa dad uu lacag ku siiyo inay aflagaadeeyaan hadday rabshado geysan karaan ay rabshado geystaan meeshaa waxay kutusaysaa waxaa ka jira inay tahay dhammaanteed inay dibidaabyo tahay inay burca tahay waad maqlaysa inay yidhahdeen buundadii baanu samay buundadan annagaa samaynay buundada maaratay afar iyo tobanka bisha madaxweyne xarig ka jiray warqad dheer inay kasoo saareen buumad aanu halkaas ka samaynay magaalada garowe laga sameeyey niman jiheeyihii ka lumay meel ay u socdaan aan garanayn baa ka muuqda meesha gedo buundooyinkii baa go-an oo aan webiga la ysaga tallaabin doonyihii reer gado ay gateen oo dabadda kasoo iibsadeen si ay webigaas maaratay katalowgi inay ka tallaabaan oo isu socodka dadka iyo bacmiska isugu socdo dekeda muqdishoy yaallaan waa loo diiday in loo soo gudbiyo yacni dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba inay nolosha ku ciiriyaan bay doonayaan hantidii qaranka meelay taallayba waa xaraashteen dadkii maaratay masaakiinta xamar joogay guryahay ku duminayaan xabaa kuwii dhintay xabaalahay kala soo baxayaan waa ayax laysu soo diray oo aan naxayn oo aan diir soomaaliyeed ku jirin oo mid islaamnimo ku jirin weeyaan nimankaasi taladii inay hadda ka wareertay oo dadka ay soo urursadeen baa caddaan u ah meel ay ka qabtaan meel ay wax ka qabtaan dadka soomaaliyeedna waa usoo jeedaa waa arkaa beesha caalamkuna waa u jeedaa kuma marmarsoon karaan oo wax laga aqbali doono ma aha shir baanu qabannay iyagaa wax ku laha cidda wax ku lihi waa isaga ninka gabalkiisu dhacayaa oo maaratay sanad wax ka yar xilkiisii ay ka hadheen oo maalin dhow lagu dhegaya guntiga lagu dhegayaa xasanow soo bax lagu odhanayaa waa xasan xamsa awalba meesha waxba uma olino waxa weye aba waa la dirayay orod soo qabaa la lahaa orod qabo jubbaland ku duul waxaad tidhahdaa muxuu ahaaye buntland ay waad burbureysaan buntland waa ciqaabantihiin waxaa dheeb awalba lagu odhanayay isagoo ha iska ciqaabnaado isagoo awalba waa ciqaabnaay guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisar aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فاعلا